ciidamada iyo dadweynaha ayaa iska hor yimid kadib markii ay ciidamadu isku dayeen inay xidhaan nin la sheegay inuu ka tirsan yahay ciidamada amniga kaas oo aan si rasmiya loo cadaynin eedaha loo haysto hase haatee siday wararku sheegayaan dadweyne ka gadooday arrintaasi ayaa mudaharaad rabshada isu bedelay kala hortegay ciidamada warku waxaa intaasi ku daray in dadweynaha mudaharaadii ay dhagaxaan ku xidhan jidadka mara magaalada ceergaabo qaarkood halka ay meelo kalena ku gubeen taayiro walow aanay arrintan si rasmi uga hadal mas-uuliyiinta dowladdu islamarkaana mar aanu la xidhiino mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmee gobolka sanaag waxay v o e u sheegeen in aanay diyaar u ahayn in arrintaasi iminka ka hadlaan islamarkaana ay weli ku hawla yihiin arrintaasi lafteeda hase haatee alwadeennada caafimaadka ee magaalada ceergaabo qaarkood ayaa mar aan khadka telefoonka kula xidhiidhan u xaqiijiyey dhaawaca siddeed qof agaasimaha cusbitalka guud ee magaalada gaabo dhegta siciid xasan weeged oon arrintan wax ka weydiiyey ayaa iiga warramay tirada dadka dhaawaca ee cusbitalka la geeyey ay ku dhaawacmeen inta cusbitalka lasoo gaarsiiyey toddoba qof dhaawacoodu qaare sahlan yihiin qaare culus yihiin marka cusaakan oo ku keenay iminka hawshoodii waan dhammaynay waararkan geynawaladayihin aad iyo aad bay u fiican yihin toddobadaa qof waxa uu culus yahay laba qof shanta kalena waa fudud yahay waxay isugu jiraan waxa weeye waa lix raga iyo qof dumara waxay ka ugu yari waa labaatan jir meelahaas qofka sideedaad ayaa la sheegay in la geeyey cusbital ka mida kuwa gaarka loo leeyahay ee ku yaalla magaalada ceergaabo agaasimuhu waxaa kaloo u sheegay in inkastoo dadka dhaawaca qaarkoodu dhaawacoodu fudud yahay in haddana ay jiraan kuwo kale oo dhaawacoodu culus yahay islamarkaana sababta dhaawacu dhammaantood ay yihiin rasaas haleeshay siday v o e u sheegeen dad goobjeegayaal ahi qaar ka mid a taageerayaasha ninkan ciidamadu isku dayn inay xidhaan ayaa rasaas kala hor yimid ciidamada inkastoo raadkii rabshadaha maanta ka dhacay magaalada ceergaabo ay weli muuqdaan haddana xaaladda magaalada ceergaabo ayaa iminka degan waxaana heega la geliyey ciidamada amniga barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa